falow waa calaa anahum ayagu fii amaanihi inay ku jireen ayay kusii daayeen xaaruma waa xalan tiyaale markaa fain tabicahu qowmun hadday soo raacaan falyadfachum ha iska dafciyo wala biqadrihim dilkoodaba haade aw sharauu waxay u shartay anlaa yakruja min daarihim inaanu ka bixin lam yajuzi ilwafaau oofinin ma banaana wuxuu sheeku leeyahay inay qafaasheen ay haysteen ayaa wuxuu awooday inuu firdhabo lazimahu firdhadkaa iyo cararkaasaa ku laazimayay si uu nimankaa haysashadooda uga baxo ama diinta ha oogi karay ama yaan oogi karin walow adbaquu hadday iyagii sii daayaan haddaa bilaa shardi waxay u shardiyeena ma jirin way iska sii daayeen walow iktiyaaluhum wuxuu leeyahin ayagii sii naafeeyo dil iyo dhac iyo maal uu ka qaata iyo xaq buu leeyahy iyo inuu markaa mid ilaa balkaalay waddo ay tusoo dirsana hanka ku jaro xaq buu leeyahy ama waxay ow adlaquu weyse calaanahum fii amaanihim ama waxay yidhaahdeen waanu ku sii dayni laakiin shard dee ammaankaaga ayaanu ku jirnaay deena nabadgeli bay idhahdeeno ammaankaaga aanu ku jirnaa bay dhaheen xaruma inuu markaa waxyeello u geystaa xaranaya ka noqonaysaa waxa uu islaazimiyey si uu oofiyo fain tabicahu qowmun isagoo ammaankiisa ay ku jiraan ayaa markuu sii baxaya qola soo daba gashay falyadfacum ha iska dafciyo wala biqatlihim layntoodaba ha keentee aw sharaduu ama waxay u shardiyeen intay sii daayeen bay u shardiyeen an laa yakruja min daarin inaanu ka dhex bixin dee haddii aanay u suurtogelayn diinta inuu muujisaa lam yajuzil wafa oofinimo waajibaysa shardiga ee waxa waajiba inuu ka baxo haddii masala ay diintii ku dhex oogi karayana shardiga oofintiisu waxba xaaraan may u oofin karaa walow caaqada alimaamu imaamkii hadduu heshiis la galo xiljan ama calijan gaal markaas awood badan ayuu heshiis la galay cali yadullu kaasoo tusinaya calaa qalcatin dhufays walow minhaa jaariya shardina wuxu uhi halkaa dee mid ha layga siiye buu jaaza waa bannaan yahay ee fain futixad haddii lagu furto bidalaalatihi tusintiisa uciyahaa waa la siin aw bikayrihaa baa lagu furtay falaa mayfila sixata qawm ee fain lam tuftax haddaan la furani falaa shaya lahu waxba ma laha waqiila waxaa la yidhi in lam yucalliq iljucla haddii aan ku xidhin bilfatxi falow ujartu milin ayuu leeyahy ee fain lam yakun fiiha jaariyatun haddaanay ku sugnayn ow ama maase qabla alcaqdi adimata falaa shaya ow bacda adafari qabla tasliimayt wajaha badalun baa waajibaya ow qabla dafarin falaa waxba malay filadari haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay imaamku haddii uu la galo ciljan ama calijan calijku waxa weeye kaafirka markaas aadka u adag ee dee nafdiisa markaa difaacayaan cidina xaggiisa ka soo dhacaynin markaa masalan cilaajka oo kale dee cilaaj waxaa loo odhanaya cudurkii ayuu markaa dafcinayaan adducaa walbalaaw yatacaalajaana ilaa yawm alqiyaama yani way isdafcinayaan waa lagdamayaan cudurka iyo dawad ayaa xadiis ku yidhi bazaar iyo xaakim ay warinayaan markaa caqdiga heshiis ayuu la galay gaalkaa awoodda badan ee shadiidkaa yadullu calaa qalca gaalkaasoo qalca tusiya wuxuuhi waxaan tusinaya dee meel markaa dhufayso oo la furto oo saanadii wax waliba yaallaan deka muslimiintana waxaa la arkaa inay ka qarsoomaan ama meel sahalaad ama meel biyare ama meel dee aanay gaala joogin walahu minhaa jaariya lakin wuxu uhi shardi meesha da waan addoon layga siiya jaaza kaasi waa bannaan yahay kaasi waa ducaalo jucligeedu majhuul yahayoo mamluugna aanu ahaynoo xaaje ahaan waa la ysaga baneeyey ducaaladaa jucligeedu majhuulka yahay ile macluum bu hawatinu kitaab ducaalo soo maraynay haddaba wuxuu sheeku leeyay fain futixad haddii la furto qalcaddii haddaba xoog baa lagu furtay bidalaalati tusintiisa isaga siduu u tusay baa lagu furtay codiha waa la siin jaariyadii waa laga siin hadday mucayan ahayd iyo hadday mubhamo ahayd ow ama biayri bikayri dalaalatii baa lagu tusay meeshii uu tusay laga mari waaye meel kale looga wareegay falaa waxba malay sidaa sax haddaan qabano maxaa yeelay qasadku waxay ahayd inuu meel tusiyo laga furto tiina lama helin fain lam tuftax haddaan qalcadii haddaba la furanin falaa shay alla waxba male maxaa yeelay dee mudashada addoonta wuxuu ku mudanayey tusinta iyo furashada qiil baa wuxuu leeyahay lam yucalliq iljucla haddii aanu ku xidhin mushqaayadan adoonta bilfatxi furashada haddaanu ku xidhin wili waan idin tusaya un falow jartu misl jartu masaal buu leeyahy oo maxaa uu ku shaqeeya dee qofka waxaasoo kala qabtaa la odhanaya mar hadduu tusay fain lam yakun fiiha jaariya haddaba midhba waa laga waay aw maata qabla alcaqdi ama masalan maanta oo kale caqdiga la galo shaloo kale dhima falaashaya low waxba maray mar haddaan mashruudkii la haynin oo jaariyadii meesha ku jirtay ba la waayey waxba maray aw ama waxay dhimatay bacda dafari intii lasoo qabtay qabla tasliimi een isagiina loo dhiibin ayay dhimato way argagaxdayba wajaba bedelun bedel baa wajiba in loo bedelo hayla imaamkii bay soo gashay mar hadday imaamka gacantiisii soo gashay isagii damaankiisa gashooda imaamkii baa laga rabaa aw qabla dafarin ama intaa laba soo qaban baa dee layslaba jirayba oo masalan waxbaa ku dhacay falaa bedel male filasari haddaan qabano hayla maytadana dee midaan la karan la dhiibi karin weynoo si waxaanay ahaanba korun baa laga soo qaaday waa in aslamad haddaba hadday islaamto buhi ayadu ayadii baa islaamta falmadhabuti uu bedelen de bedel baa la siinayaa loo dhiibi maayo de addoontaa islaamtay loo dhiibi maayo wahuwa haddaba bedelkiina ujratu milin wa ujratu maal waxa la odhanaya inta cishaad nala socoto shan cisho shantaa cisho maxaa lagu shaqeeyaa ninka waxyaasoo kala qabtaa ama meelahaasu seesaankii maxaa la siiya intaa qaado wa qiila waxaa la qiimatuhaa qiimaheedii buu leeyahay adoontaa noocaas inay ku shardisay soo saas may ahayn oo qiimaheedu imsuu noqonayaa intaa intii baa loo dhib waqiila qiimatuha iyada wallahu aclam kitaabu ljizyati waxaa jizyada la yidhaha ayuu kitaab yahay waa gibirka iyo cashuurta laga qaadayo nimanka gaalada ah si ay markaas inooga dhex shaqaysnaa shaqaystaan oo inoo dhex deganaadaan markaa sheekhu jihaad ayuu inooga soo hadlay oo ah nimanka gaaladaa la dagaalankoodii waxa markaas iyana uu inoo soo tilmaamay ammaankii kaa saddex ayaa ammaanka faa'iidiyey baynu nihi ammaan iyo jizya iyo hudna marka ammaan wuu inoo soo tilmaamay axkaamtii ku tacalluqaysay jizya ayuu halka inooga lay hudnaduna waa inoo dambaysaa marka haddaba jizya caqdigaa iyo heshiiskaa la gelayay jizye waa la yidhaahdaa maalkaa la islaaziminaye ninkaa laga qaadayana waa la yidhaahdaa marka waxaa looga qaadanayaana horta waa nooc ayaga dullayn ayay u tahay innagana kaalmo ayay noo tahay midda labaad marka ay dadka muslimiinta dhex deganaadaan ay mukhaaladeeyaan ay dhex galaan waxaa laga yaabaa inay wanaagga islaamku leedahay iyo akhlaaqda wanaagsan ee dadka muslimiintii leeyihiin ay arkaani inay ku hanuuniso islaamnimada ayaa laga yaabaa markaa waxa waa tale aayadda qur'aanka ah ilaahay leeyahay qaatilu aladiina laa yu'minuuna billahi walaa laa yu'minuuna billah waxaad la dagaalantaan haddaad dadka mu'miniintaa tihiin kuwa aan ilaahay rumaysnayn billahi walaa bilyawmi alaakhir iyo maalinta yawm alaakhirka tano walaa yuxarimuuna maa xarama allahu rasuul walaa yadiinuuna diin alxaq kuwa aan wixii ilaahay xarimayna xaaraantinimaynaynin aan diinta xaqaana diin ka dhiganaynin min aladiina uutuu lkitaab ee kuwa kitaabka la siiyey la dagaalama bay layihi xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saakiruun ilaa ay dhiibayaan jizyada gacan ay ka dhiibayaan ayaga oo dulaysan intay iyagoo dulaysan ay ka dhiibayaan la dagaalama baa ilahay yidhi marka dagaalkii waxaa lagu qaayeeyey inta ay ama dee ka islaamayaan ama ay jizyada ka ogolaanayaan iyo gibirkaa iyo cashuurtaa laga qaadayo haddaba sikaarka xataa yucdu ljizyata ay bixinayaan taasi waxaa looga jeedaa islaaziminteeda ay ogolaanayaan anyadi wahum saakiruun iyagoo dulaysantaasina macnaha waxay noqonaysaa axkaamta islaaziminteeda maxaa yeelay waxay yidhaheen culimmadu dullinimo iyo sakaar kaga adag qofka ma jirto in lagu xukumo waxaanu rumaysnayn oo la yidhaha u dulqaado waxaanu aaminsanayn baa laga qaadayaa xugun aanu aqoonsanayn baa lagu xukminayaa markaa dullinnimo ka weyn ma jirto markaa dadka muslimiinta ee qur'aankoodii iyo sunnahoodii iyo axkaamtoodii oo dhex taala dasaatiir kale iyo waxay dad ku fikireen loo keenayo ee dabeedna lagu xukminaya dullinimo ka weyn ma jirto taa waa dullinimo ayaa haysato dadka ee loo dhigayo ilmahooda ibnu aadamku daayeer ayuu ka yimid arkaan ayay leedahay marka aayadda qur-aanka ayaa tilmaantay majuusa haajara sida bukhaari warinaya nimanka reer haajira majuusteediina uu ka qaada ahlu najraanna uu ka qaado ahlu aylaana uu ka qaaday sida bayhaqi warinayo arkaan bay leedo waa shanoo waa siiqadaa horta marka hore caqdiga lagu gelayo iyo caaqidoo kaa gelaya imaamka ama naybkiisa macquudulow oo kaa gaalkii loo guntaya makaankii loogu guntayey iyo maalkii laga qaadayey waa shantaa suuratu caqdihaa jizyada suurada loo guntayaa waxa weeye wuxuu odhanaya uqirukum waxaan idinku sugayaa bidaari lislaam daarta islaamka ow aadimtu ama waxaan fii iqaamatikum bihaa inaad ku nagaataan maxaan idinku sugayaa ma ogunaysa calaa an tabduluu inaad dhiibtaan jizyatan watanqaadu aw hogaansadaan lixukmi lislaam walasaxu asaxna waxa weeye ishtiraadu dikri qadrihaa qadarkeeda in la sheegaa inay shardi tahay laa kafu lisaani carabka inuu qofku ka laabto can illaahi tacaala warasuulihi ilaah iyo rasuulkiisa inuu caraba ka laabto ayada in la sheega shardi ma iyo sala lahu alay slam iyo wadiinihi walaa yasixu lcaqduna muaqatan umaan saa calmadhabi haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay suurada loo caqdinaya loo guntaya heshiiskaa loo gelaya waxa weeye cidda gelaysaana waa imaamka sidii inoo sheegi doonee wuxuu odhanaya uqirrukum ama aqrartukum waxaan idinku ama waxaan idinku sugayaa ayuu odhanayaa bidaari lislaam daarta islaamka ayaan idinku sugayaa macnaha daarulislaamka waa sinacba shardi maayo xataa iyagoo meeshoodii jooga hadday ogolaadaan iyadana waa la mid aw aadintu fii iqaamatikum biha ama waxaan idin ogolaaday inaad ku nagaataan wixii aan xijaas ahayn dee sida inoo iman doontaa maxaan idinku wala calaan tabduluu inaad dhiibtaan islaazimtaan jizyatan sanad kasta la qaadayo watanqaaduu lixukmi lislaam xukunka islaamkana u hoggaansamtaan xukunkaa islaamkee loo hoggaansamayana wixaan cibaadaadka ahayn xuquuqda aadamiyiinta iyo ee mucaamalaadka iyo waxyaalahay dilaan dee magdhowgiisa iyo iyo wixii ay rumaysan yihiin xaaraannimadiisa sia zinada iyo tuugada iyo laakiin wixi aan caqiidaysnayn sia khamriga cabidiisa iyo dee naga qarsada un baa la odhan walasaxu ishtiraadu dikri qadriha qadarkeeda sheegidiisu waa shardi buu leeyahay in la yidhaahdo mid walowbana waxaad bixinaysaa sanadkii intaa oo jizyadu dee waa lacagtii oo kale iyo ujradi mushkaalidii o kale ayay ka dhigan tahay laa kafu lisaani can illaahi tacaala warasuulihi wa diinihi laakiin shardi maaha inuu qofku carabkiisa ka haysto ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diintiisa lama shardiyo markaas intaa la xuso oo waxaan loo xusaynin inqiyaadkaasay soo gelaysaa watanqaadu lixukmi lislaam taas ayay soo gelaysaa waxba in la xusaa shardi maaha buu leeyay inay afkooda ka haystaan ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diintiisa walaa yasixu lcaqdu muwaqatan cala almadhabi caqdiga jizyaduna muwaqat kuma ansaxo oo la yidhaha intaas muddadaa almadhab hale waa caqdi lagu ilalinayo dhiigoo muwaqatnimo kuma banaana sidii dee islaamka gunudkiisa oo kale wayushtaradu waxaa la shardiyaa lafdu qabuulin ayaa la shardiyaa lafdi aqbaleed waxau sheeku leeya waxaa la shardiyaa caqdiga ansixitaankiisa qofkii hadlayay lafdi aqbaleed markuu imaamkii sidaa yidhaaho waa inuu lafdi aqbaleed leeya qabilto ama radiitu waan ka raali noqdo hadduu qoraal sameeyana waa lamid hadduu ishaare muufima bixiyana waa lamid walow wujida haddii la helo kaafirun gaal baa bidaarinaa laga helay faqaala wuxu uhi dakaltu waxaan usoo gala listimaaci kalaami illaahi tacaala ilahay hadalkiisa inaan maqlo aw dakaltu rasuulan buu yidhi anoo erga ayaan soo galay aw biamaanin baan aw biamaani muslimin baan kusoo galay sidiqa waa loo rumay wa fii dacwa lamaani wajhun baa ku sugan waxau sheekhu leeyahay haddii aynu aragna gaal iska keen dhex mushaaxayon oo daarteenna iska jooga ta waa la qabanoo tur baa la siin de nimanka way isugu keeni jirtaa arringana de ayuu xukumayaan may ahayn ee aad meel walba qabsadeene dee waa u kala socday daarulislaam iyo daarulxarbi bay kala ahay dhulku marka waa la qabanoo hadduu yidhahdo waxaan usoo galay inaad hadalka ilaahay maqlo ama hadduu yidhahdo erge ayaan ahaa xusul baan ahaa waa laysoo diray ama hadduu yidhahdo nin muslima ayaa aan magantiisa kusoo geliya ammaankiisa sidiqa waa loo rumayn oo waxa suurtagal ah dee waxa uu sheeganayo haddii markaas aan laga haddii laga shakiyo markaa dhaar iyo waxbaa la weydiiyey wafii wafii dacwa alamaani wajhun ammaankaa sheegashadeeda wej baa ku sugan inaan loogu rumaynaynin ee ballan ayaa barkhaati baa laga doonaya waxaa leeyahay halkuu kuguula galay dee caddee baa la odhanaya waa suurtagal laakiin waxay leeyihiin dee sida muuqataa waa inaanu ninaynu xabadii isugu keen jirta aanu ammaan la-aan kusoo gelayninoo hadiilatuuma waa la dhaarin wayustaradu licaqdiha alimaamu ayaa loo shardiya aw naa'ibuhu wa calayhi alijaabatu ayaa laga doonaya idaa dalabuu markay dalbaan ilaa jaasuusan basasna kaafu aan ka baqanayno mooyaane waxau sheekhu leeyahay waxaa loo shardiyaa caqdiga jizyada imaam baa loo shardiyaa ama naa'ibkiisa ayaa loo shardiyaa markaa naa'ibo khaasaha uu yidhi arrintaasun lasoo mufaawadood oo u diray ama midii caam oo naa'ibo caamu lahaa saaliixda waaweyn ayay ka mid tahay oo dee iyadoo egme iyo ijtihaad bay ayay u baahantay aaxaadda iyo dadka afraadi ma geli karaan wacalayhi waxaana ninka caaqidkeeda imaamka ama dee naa'ibkiisa alijaabatu ayaa lagu korkiisa idaa dalabo markay doonaan ilan jizyaanu rabna waa inuu ajiibaa ahlu xadiidka muslim burayde laga wanaya rasuulku wuxuu ahaa marka uu amiir jaysh u sameeyo ama qolo gaadma wuxuu dardaarmi jiray faidahum abow alislaam haddii ay islaamka diidaan fas'alhum aljizya waxaad weydiisaa jizya fainhum ajaabuuka hadday kaa aqbalaan faqbil minhum ka aqbal wa kufa canhum kana joogso ilaa dee ciday dhibaata inoogu sugantahay inay doonto mooyaane ilaa jaasuusan jaasuusan nakhaafu jaasuusan ka baqanayna mooyaane walaa tucqadu loo gunti maayo ilaa lilyahuudi wanasaara yahuud iyo nasaaro walmajuus iyo majuusta mooyaane iyo wa awlaadi man mid caruurtii taawada yuhudawe aw tanasara ama nasraaniyoe qablo naski aw shakakna fii waqti amaan ka shakinay wakada zaacimu tamasuki qabsashaka sheegtayna waa lamid bisuxufi ibraahim ibraahim suxufdiisi iyo zaburi zabuuri daauda calayhi salaam wamanka axadu abaweyhi kitaabiyun iyo walaakaru kalan wathaniyun dee sana macaabudka uu yahay isna waa loo guntay cala madhabi haddaan qaban waxau sheekhu leeyahay macquudulahugii caaqidkii markuu inooga soo baxay iyo siiqadii baa macquudulahugii baa halka inoo galay waxau yihi jizyada loo gunti maayo ilaa yahuud iyo nasaare mooyaane yahuudda iyo nasaarada carabta iyo cajamka dee ka tirsan ayaa loo guntaya maxaa yeelay qaasiladiina laa yu'minuuna ayaa wuxuu leeyahay min aladiina uutu lkitaaba kuwa helo kitaabkaa walmajuusa iyo majuusta xadiid bayhaqi iyo abubakar ibn abi shaybe ayay warinayaan ayaa isna wuxuu ahaa majuusta waa ka qaaday rasuulka sunnu bihim sunnata ahli lkitab halkii ahlu kitaabka un mariyib labada qaran waxayna kitaab bay lahaayeen waa laga rafciyeyba wa awlaadi man tahawada aw tanasara kuwa yahuudiyoobay ama nasraaniyoobay qablo naski intaan diintiisa la nasakhin na carruurtooda waa loo guntayaa oo markaa nasakhaana waxaa looga jeedaa tawraad intaan injiil lagu nasakhin xagga yuhuud injiilsha nasaaradana intaan nabiyullahi maxamed soo diridiisa aan lagu nasakhin laakiin haddii ay yahuudiyoobeen ama nasraaniintii la nasakhay diintii nebi ciise injiil shareecada nebigeena lagu nasakhay ama yahuudiyoobay intii nebi ciise lasoo saaray diin baatil oo fadiiladiisa ay dhacday ayay qabsadeenoo markaa taasi wax xurmaa iyaga u sugi mayso aw shakagnaa fii waqtihi ama waxaan ka shakinay waktigiisii waktigii uu yani galay waktigii uu galay ama yahuudiya ama nasraaniyoobay ayaynu galan ma naskiga ayay galeen mise dabadeed bay galeen hadaynu taana ka shakino waxaa la qalibayaa un xaggaa dhiigga ilaalintiisii majuusta oo kale wakada zaacimu tamasuki waxa isna la mid oo jizyada lagu sugaya ka sheegtay inuu qabsaday bisuxuf ibraahim nabiyullahi ibrahim suxuftii loo soo dejiyey wa zabuuri daauda iyo nabiyullahi daauud kitaabkii zabuurta ahaa suxufi ibraahima waa muusa ayaa la yidhahyo suxuf bay lahayn wa inahu lafii zuburi lawaliina dee dadkii hore inay markaa ambiyada hore kutub lahaayeen ba halkaa ka muuqanaysa culimada qaarna waxay leeyihiin maya waa iska mawaacid bayda axkaam may lahayn oo xurmadii axkaamta ma leh waxaa kaloo sheekhu yihi wamanka axadu abawayhi labadiisa aaba midkood kitaabiyun uu yahay walaakharuna wathaniyun uu yahay isna waa loo gunti cala madhabi haddaynu qabano waxaa la qallibayaa uun xaggan diinta xaggan waxaan leeyahay dhiigga ilaalintiisa ayuun baa la qalibaya xagga munaakaxada iyo dabiixada iyana ixtiyaad ahaan ayaa loo xarimayaa xaggana xagga dhiigga ayuun baa loo horumarinaya walaa jizyata jizye laguma le cala imra'atin haweeney wakuntaa mid labeebe wama fiihi riqun iyo ka addoonnima ku sugan tahay wa sabiyin iyo sabi wamajnuunin mid waalan fa in taqadaca haddii uu googoo junuunuhu qaliilan mid yarna uu ahaa wadalika mithaalka saacatin oo min shahrinaba weeyaane lazimathu way ku laasimaysaa aw kasiiran in badan ayuu ahaaday ka yawmin iyo wa yawminba weeye fal asaxu asax haddaan qabanno tulafaqu lifaaqatu waxaa laysu gurbin ama laysu geyn miyirsiga waktigiisa fa idaa balaqad markay gaadho sanatan wajabad way waajibaysaa waxau sheekhu leeyahay jizyadii ayaynu ku soo dhex jirnay markaa waxau sheekhu ihi jizyo laguma laha haweenaydii oo jizye guudkeeda may ahanin maxaa le ilahay baa yihi qaatilu ladiina laa yu'minuuna xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saakiruun ilaa ayadda laga gaadhayo marka waxaana lagu khidaabaya lagula hadlayaa kuwa la leeyahay la dagaalama kuwa aan rumaysnayn ilahay laleeyahy la dagaalama kuwa bixinaya le iyagoo saakiriina waa dukuurta ayaa lagula hadlaya kuwa lab ibnu mundirin ijmaac ayuu sidaa kusoo naqliyey cumarna waxaa laga waraystay beeq horan inuu ciidamadiisa kuwii madaxda ahaa uu yidhi inaan jizyada laga qaadin dumarka iyo ciyaalka wa kunthaa walaa calaa kunthaa mid labeebana korkiisa mu ahaanin maxayla waxaa dhici karta dee inuu dhadig yahay ayaa dhici karta oo gabadh noqdo haddii uu labnimo ku caddaadana waxaa la yidhi de waa laga dooni un muddadii ee tagtay ayaa laga doonaya walaa man fiihi riqun kay addoonnima ku sugan tahayna isna jizya guudkiisa may ahanin oo kii dhammaantii wada addoonka ah ee qiniga ahaa kaasina dee waa min baabi lawlaa kii wada raqiiq ahaa isagu ee kii ama mubacadka ahaa ee barhkii uu xorta ahaa ee inuunay addoonnima ay kaga jirtay kaas ayuu leeyahay guudkiisa mahana kii wada addoonka ahaana isna waa kasii awlaysan yahay hataa mukaatabkii ayaa dee mukaatabka intay wax ku harsan yihiin dirhamintuu ku harsan yahay waa kii rasuulku yidhi waa addoon addoonkuna dee waa maalo maal la jidyo laguma le wa sabiyin walaa calaa sabiyin sabina laguma lahaa oo waxa uu rasuulku sala la alay slam mucaad uu ku yidhi markuu yeman u dirayo khud min kulli xaalimin mid kastoo muxtalima dinaaran dinaar ayaad ka qaadaysaa buu yihi ka xaalimkuna dee waa kaa qaangaadhka weye muxtalimkaa waxaa kaloo lagu lahay walaa calaa majnuunin mid waalana laguma leh maxaa yeelay weliba majnuunkaasina dee waxa weya kaa mubiqa u junuunkiisu yahay an xili lama miyirsanaynin maxayla mukalaf baanu ahayn maradu sidaa yahay fain taqaaطaca junuunuhu haddaba haddii waalidiisu ay googo-ayso oo xilina waa miirsanaya xilina waa waalan yahay qaliilan wa kaana qaliilan waalidaasina waa mid yar ka saacatin min shahrin dee bishii unbuu saacad yar waalanaya oo maryaa yar dhiganaya tigna iska cadigaroobaya lazimathu jizyadii way ku waajibaysaayo zamankaa yare waalanayana wax ibraa-a ma laha aw kasiiran ama waalidiisu mid badan bay ahaato ka yawmin wa yawmin maalina maryaa waa sitaa maalina maryaa waa dhiganaya fal asaxu tulafaqu lifaaqatu wuxuu leeya asax waxa wey mar hadday sidaa tahay in laysu geynayo tulafaq waa laysu geynayaa oo waa laysu gurbin alifaaqa zamnu lifaaqa xilliga miyirsiga ayaa laysu geynayaa fa idaa balaqad markay gaadho xilligaa miyirsiga ee mutafariqa sanatan markay gaadho marka hadday maalin iyo maalin tahay dee laba labadii sanado ayaa isaga sanad unoqonaya markay muddadiisa miyirsiga laysu geeyey ay noqoto sanad wajaba jizyadii waa waajibaysaayo dee azminada waktiyada mutafariqada ayuunbaa waxaa loo ictibaarinayaa azminadii mujtamacada ahayd ee kulansanayd taanigaas waxaa ka horjeedana wuxuu leeyahay ma waxba lagumalo waa naaqiso waxba lagumale walow balaqa haddii uu qaan gaadhay ibnu dhimiyin ayaa qaan gaadhay walam yabdul jizyatan jizyana muu dhiibin ulxiqa waxaa la haleeshiin oo la gaadhsiin bimaamanihi meeshuu ku aamin noqonayay ayaa la gaadhsiin ee wain badalaha hadduu dhiibo cuqida lahu waa loo gunta jizyadii waqiila waxaa la yidhi calayhi waxaa guusiga ka jizyati abiihi aabihii jizyadii lagu lahaayoo kale ayuunbaa guudkiisa ahaatay wuxuu sheekhu leeyahay ilmo yaroo uu dimi nin dimi oo isaga jizyada laga qaadaya uu dhalay ayaa qaan gaadhay dee ken baa la odhan waliya jizyadii mar haddaad qaan gaadhay haddii markaa uu dhiibi waayo walam yabdul taasi ay timaado hadduu dhiibi waayo jizyatan uu dhiibi waayo intii laydin keen ulxiqa bimaamani ka wuxuu noqonayaa nin dee aan ammaankii iyo aan jizyadii ogolaynoo waa in halkii uu ku aamin noqonayey la gaadhsiiyaa faabliquhu ataa xataa maamanahu waati aayadda qur-aanka ahayd gaadhsiin wain badalaha haddii uu dhiibo haddaba oo yidhahdo waa tan iga qabta cuqida lahu waa loo guntiyo jizye caqdigii jizyada ayaa lala gelayaayoo dee heshiiska imaamka ayaa la gelay uqiruka bidaari lislaami calaa an tabdula jizyatan watanqaada lixukmi lislaami sidaynu soo maraynay siiqadeedii ayuu ugu guntayaa qiil baa wuxuu leeyahy calayhi maye sabigi waxaa loo ka jizyati aabihi aabihii jizyadiisii oo kale un baa lagu leeyahy waxa caqdi uma baahnay caqdigii aabihii lala galay ayuunbaa ku filan wlmadhabu madhab haddaan qabno wujuubaha jizyadii inay ku waajibaysa way calaa zamiinin kaa laxaad kale wa shaykhin harimin iyo kaa gaboobay wa acmaa mid ilaa waraahibin mid iska caabida waa jiirin kaa isna lasoo kiraystay wa faqiirin faqiir cajiza ka cajizay can kasbin faidaa tamat sanatun markay dhammaato wahuwa mucsirin isagoo cayda fafii dimmatihi ayahan xataa yuusira ilaa uu ka hodanoobayo waxau sheekhu leeyahay madhab waxa weeye diy jizyadii inay ku waajibayso kii zaminkaha kii culaxaad kale ah ee iska tabargabay way ku waajibeen sheekii harimkaha ee gaboobayna way ku waajibeen odagii gaboobay wa acmaa kayndhaalana isna way ku waajibeen wa raahibin kii markaa isna iska kiniisad galowga aha kaana way ku waajibeen waajirin kaa lasoo kiraystayna way ku waajibeen maxaa yeelay dee waa ujeladii daarta oo kale ayay ka dhigan tahay markaa dadka cudurdaarka lihi ee waa u siman yihiin wa faqiirin kii faqiirka ahaana een waxba haysanna ee cajiza can kasbin kasab ka caajisay kaa faqiirka ee kasabka ka caajisay isna waa laga qaadayaa maxaa yeele dee kaqanigaa xaggan ilaalintan iyo dhiiggiisan la daayey dee kaqanigaa buu kala mid yahay haddaba mar hadduu faqiir yahay wuxuu sheeku uhi faidaa tamat sanatun wahuwa mucsirun haddii sanad dhammaaday isagoo cayda fa fii dimatihi xataa yuusir dee dimadiisa ayuunbay dimadiisunbay saarnaysa intuu ka hodanoobayo sanada labaad iyo ta saddex iyo labaatan hadduu sii joogaba dee saasunbay u koraysay mucsirka muslimkaba loola dhaqmayey markaa faqiirkana waxay leeyiin dee waa kii sekada mudanayay hadduu muslim ahaan lahaa culamada qaarna waxay lein maya xaggii sakaatulfidrigaa laga eegayaayo waa mid aan dee markaa sanadkii dhammaaday aan wax quudkaa uu cunay iyo ciyaalkiisa aan wax ka dheeraatan aan haysanna weynaan faqiirka halka wayumnacu waa loo diidayaa kullu kaafirin gaal dhammaantii min istitaani alxijaaz xijaaz tegiddeeda ayaa loo diiday wuhuu xijaaz haddaad doonaysana makatu waalmadiinatu walyamaamatu iyo waquraahaa saddexdaa tuulooyinkeeda wey waqiila waxaa lahu waxa u sugnaa aliqaamatu inuu ku nagaado fii turuqihi waddooyinkiisa almumtadati ee fidsan inuu ku nagaado ayuu leeyahay arkaantii aynu kusoo dhex jirnay ee ay jizyadu lahayd waxaa ka mid ahaa makaan meeshan loogu guntaya jizyada markaa dhulka o dhan jizyada loogu gunti maaye waa in dhul aqbalaya inay degaan uu yahay markaasaa wuxuu sheekhu ui wayumnacu kullu kaafirin min istitaani alxijaaz gaal kasta waxaa loo diiday xijaaz inuu ka wadan yeesho markaa ka wadan yee waxa wanaagsanayd baa la yidhi halkaa istitaanka uu sheekhu cabinay iqaama inuu cabiro inuu ku nagaado markaa marka la yidhaahdo iqaamo de istidaanamaha inuu ku nagaadaba la ogolay inuu ka wada dhigto wanaagsaneyd inuu iqaamo yidhaahdo bay yidhahdeen oo iska daa wuxuu ka dhistay iyo degida ku nagaansha ayaan xataa loo ogolayn haddaba xijaaz marka la yidhaahdo waa intee xijaaz waxa weeyaan bu i magaalada maka la yidhaahdo madiinana ku dar yamaamana ku dar magaalada la yidhaahdo oo yamaami xagga markaa afar marxaladood afar maalin socda ayay maka u jirtay xagga daaifna laba maalin socod ayay u jirtay mooji imika malaa yamaamo lama yidhaahay wax kale ayaa hadda malaa loo yaqaanaayo oo aada looma imika maqla magaca yamaamo waquraaha iyo saddexdaa tuulooyinkeeda markaa tuulooyinkooduna dee waxay noqonayaa daaif iyo khaybare iyo jidde iyo yumbuc iyo dhulkaasay noqonayaan tuulooyinkeeda ayana soo raacaya marka xijaaz dhulkaas ayaa la yidhahdaa marka dhulkaa in gaaldego looma ogola ama jidyaat ama keyrkeed ha ahaato maxay le rasuulka sala allahu alay slam wuxuu ku hadlay waxa ugu dambeeyey akhriju lyahuuda min alxijaaz nimankaa yahuudda xijaaz ka saara xadiidkii saxiixayna wuxuu akhriju lmushrikiina min jaziirati alcarab nimankaa mushrikiinta jaziiradda carabta ka saara xadiid kaloo muslimna wuxuu la akhrijana alyahuuda waannasaara min jaziirati alcarab carab jaziiradeeda baan ka saari doona markaa jaziirada oo dhan looma wada jeede xijaaz baa loo jeedaa maxaa yeelay dee cumar binu khadaab oo kale intuu xijaaz ka saaray buu yeman dejiyey iyadoo jaziiratulcarab haddana ka mid a marka halkaa waxaa laga fahmayaa dhulkaa loo diiday inay xijaaz un tahay aanay jaziirada oo dhan aanay wada ahayn wa qiila waxaa la yidhi lahu waxa u sugnaaday kaafirka aliqaamatu inuu ku nagaado fii duruqihi waddooyinkiisa xijaaz waddooyinkeeda waa ku nagaan karay almumtadati ee fidsan ee caadaadu aanay ku duleen in lagu nagaado maxaa yili meeshii dadku ay ku kulmayeen meel lagu nagaanayay mid maamaa sida mashhuurkiina waa in loo diidayo dee xurmo ayay leedahay dhulkan iyo gaalada sidaas ayaa loogu diidaya walaw dakalaw hadduu haddaba soo galo bigayri idni limaami ayuu kusoo galay akhrajahu wuu saari wacazilahu waanu ganaaxi in calima hadduu og yahay annahu mamnuucun inuu yahay fain istaadana hadduu idan doono idina waa loo idinay in kaana maslaxa hadday lilmuslimiina ugu jirto ka risaalati waaba warqad waxamli ma iyo shay buu sidaa naxtaaju ileyhi aan u baahannahay fain kaana litijaaratin hadduu socdo tijaariya bayc mustar laysa fiiha tijaaradaasooanay ku sugnayn kabiiru xaajatin dan badan lam yu'dan loo idni maayo ilaa bishardi akhdi shayin minhaa in shardi lagula galo wax laga qaada mooyaane walaa yuqiimu kuna nagaan maayo ilaa talaatata ayama saddex maalmood mooyaane wax ka badan waxau sheeku leeyahay haddii oo kaafirkii iska soo galo xijaaz buu idan la-aan ku soo galay akhrajahu imaamka ayaa saaraya xayla idan ayaa la wacazalahu waanu ganaaxi weliba in calima hadduu og yaanu mamnuucu minhu inuu mamnuucu ka yahay gelidani hadduu og yahay dee ninkan dhiirani ayuu sameeyey iyo waxaan sharcigu ufasaxayno waa in la ganaaxaa daa wuxuu leeyahay fain istaadana hadduu gaalkii dee idan uu codsado wilaadaan xijaaz soo galo aadina imaamkii waa ama udina waa loo idinay in kaana haddii gelitaankiisa maslaxatun lilmuslimiina dadka muslimiinta hadday dani ugu jirto waa maxay ka risaalatin waaba dee wuxuu sidaa warqad ayuu sidaa iyo fariin markaa uu gudayo ama dima ama hudno iyo waxbuu guntayaayo u wadaa waxamli man axtaaju iley waxaan u baahannahay ayuu sidaa misala raashin iyo alaab kale iyobuu sidaa fain kaana haddaba haddii uu yahay gelitaankiisu litijaarati baayac muster buu usoo gelayaa laysa fiiha kabiiru xaaja waxa dan weynana mahaysoo cadaro yar yar iyo waxaan macno lahayn ayuu sidaa lam yu'dan loo idin maayo markaa xijaaz inuu soo galo ilaa bishardi akhdi shayin minhaa wax laga qaado mooyaane in lagula heshiiya wax laga qaada mooya si kale kuma soo geli karo inta laga qaadayaana imaamka ayay u taallaa qadarkeedu haddaba imaamkii markuu u idna gelitaankii laa yuqiimu ilaa talaatata ayam saddex maalmood buu ku nagaan karaa saddex maalmood oo maalinta soo gelid iyo maalinta bixidu aanay ku jirin ayuunbuu ku nagaan karaa maxaa cumar ayaa sidaa sameeyey maxaa yeelay intaa waxa ka badani dee waa aan loo ogolayn wa yumnacu waxaa loo diiday dukuulu xaraami maka maka xaramkeeda inuu gala ayaa loo diiday fain kaana rasuulan hadduu yahay ergo haraja ilayhi imaamu imaamka ayaa u bixi aw naa'ibun ayaa ama u bixi mid ku-xigano yasmacuhu maqlo oo soo dhegaysta waxau sheekhu leeyahay gaalka waxaa loo diidayaa xaramka maka inuu galo xaramu maka inuu galo walow xataa maslaxadba ha ahaatee ma banaana falaa yaqrabu lmasjid alxaraam masjidulxaraamka iyay usoo dhowaanin markaa masjidulxaraamkaasi masjidka loogama jeedaa xaramka ayaa looga jeedaa mufasiriinta ayaa saa ku ijmaacsan inaan masaajida loo jeedin xaramka loo jeedo waxay leedahay marka wain khiftum cilatan haddaad faqri ka baqataan oo tijaarada idinka go'do markaa xaramkii u diideen fasayfa yaqnikum allahu min fadlihi ilaahay baa fadligiisa idinka qani yeeli doona marka waxaa la yidhi risi qaniya dee waxaan ay keenayeen beledka ayay u keenayeen masjidka umay keenaynin marka waxaa loo jeedaa waa ma xaramkaa maka inay soo galaan waa loo diiday fa in kaana rasuulan haddaba hadduu erge yahay imaamkiina xaramkii buu ku jiraa isna waa ergo-o dee waa mid rasuula la soo diray kharaja ilayhi limaam imaamka ayaa u baxayo dee xaramku xaj buu leeyahay xajka xaramka ayuu ka baxaya ow naa'ibun ama mid ka naa'iba ayuu samaysanoo yasmacuu soo dhegaysta mid naa'ibahoo soo dhegaysta bal waxaanu ninkan u socdo ayuu samaysan wain marida fiihi hadduu ku xanuunsado nuqila waa la radi ee wain khiifa mawtuhu wain khiifa mawtuhu haba laga baqda dhimashadiisi fain maata hadduu dhintay lam yudfan fiihi lagu aasi maayo fain dufina haddii lagu aasana nubisha waa la qodi o ukhrija waa la saari wain marida hadduu ku xanuunsado fii kayrihi min alxijaaz oo wacadumat ilmashaqatu dhibaataduna ay badato fii naqlihi reediisa turika waa la iska dayay wailaa haddii kala nuqila waa la raray fain maata hadduu dhinto wa tacadara naqluhu dufina hunaaka halkaasaa lagu aasi waxau sheekhu yidhi haddii uu haddaba gaalkii uu ku xanuunsado xaramkii maka ayuu ku xanuunsado nuqila waa la rari waa laga saari wain khiifa mawtu geeridiisaba ha laga baqda e oo raridan xataa haba ku dhimanaye waa laga rari oo daalim buu ku yahay gelitaankiisao dee looma ogolayn inuu soo galo xaramka maka fain maata hadduu ku dhinto lam yudfan fiihi lagu aasi maaye buu leeyahy xaramko de waa in xaramka laga daahiriyaan gaal la gelinin waa in laga saaraa fain dufina haddii lagu aaso dhacdana mabisha waa lasoo faqiya waa qurija dabeedna waa laga saarayo halkii xilli ugu dhowa xaramka ka baxsan ayuun baa lagu soo aasi oo waxaa la yidhi dee baktigiisoo lagu daayo ayaa ka adag nolosh nolol kusoo gelidii loo diidanaaba mar haddii nolol inuu kusoo galaba loo diidana dee baktigiisoo lagu daayaana waa kasii awlaysanta wain marida fii kayrihi haddaba hadduu ku bukoodo fii kayrihi hayri xarami maka xaramkaa maka keyrkeed hadduu ku xanuun ku bukoodo oo min alxijaaz meelaha kale xijaaz ean xaramka maka ahayn buu ku bukoodo wa cadumat ilmashaqati fii naqli raridiisana dhibaato weyn baa ku jirta oo lama rari karayo turika waa la iska dayno dee labada dhibaato ka weynun baa la eegi maxaa yeelay mar hadduu jumlahaan inuu soo galaa ay iska banaanayd de waa la iska wa ilaa haddii kaloo mashaqo aanay ku jirin raridiisa ee la iska kaxayn karayo nuqila waa la iska kaxayn oo waa la rari oo daarta ayaa dee xurmadeeda ka weyn fa in maanta hadduu ku dhinto wa tacadara naqlu saaridiisiina ay dhib noqoto xilliga loo saaro isna waa kala dufin hunaaka halkaas ayaa lagu aasayaa daruur ahaan haddii aanay cudurtoobinna dee lagu aasi maayo halkaasi waa in laga saaro ayay noqonaysaa wallahu aclam waxau halkan nooga hadlayaa sheekhu bal jizyada intii la qaadayey iyo habkii loo qaadayey aqaluljizyati jizyada inta ugu yaray dinaarun waa dinaar likulli sanatin sanadii la arkaba wayustaxabu waxaa loo suneeyaa lilimaami imaamkii waxaa loo suneeyaa mumaakasatun inuu la gorgortamo ou kordhin ka doono xataa yaakuda ilaa uu ka qaado min mutawasitin kii meellexaad kaa diinaarayni waqaniyin kii qaniga ahna arbacatan afar uu ka qaado walow cuqidad haddii lagu gunto biagsaro wax ka badan uma intaa dabee calimu ay ogaadaan jawaaza din dinaarin dinaar inuu bannaan yahay lazimahum waxaa ku waajibaya maltazamuuhu waxay islaazimiyeen fain abow hadday diidaan fal asaxu annahum iyagu naaqiduuna kuwa oo buriyey ballankii ay galeen iyo caqdigii weeye waxau sheekhu yidhi jizyada waxaa ugu yar ee laga qaadayaa qofkii sanadii la arkaba waa hal dinaarun maxaa yeelay rasuulku sala allahu alay slam markuu mucaadi ninkii la odhan jiray u diray yaman wuxuu faray an yaakuda min kulli xaarimin dinaaran inuu ka qaado mid kasta oo qaangaadhaba dinaar ama waxa u dhigmee maryaha ah ama dinaar wixii udhigmeeye maryaha ahaa inuu ka qaado ayuu faray marka halka waxaynu ka fahmaynaa waxa ugu yar inay dinaar ka tahay ama wax dinaar la qiimo ah ayay noqonaysaa xadiidkaana tirmidi iyo keyrkii ayaa wariyey masaa-i imaamu axmed iyo waxaa kaluu sheekhu yidhi waxa sunno ah oo wanaagsan oo imaamka loo ammaanay mumaakasa inuu bimacnaa kordhin ka doono uu la gorgortamo nimankaa markaa gaalada ay caqdiga la gelaya oo qadarka jizyada uu kala gorgortamo ayuu leeyahy oo uu ka kordhiyo dinaarkii inuu welibana waxa wanaagsan kala tegsiiyo dee kii mutawasidka ah ee xaalkiisa iska meeldhexaadkaa laba dinaar uu ka qaado kii qanigaa soodanka ahaa uu ka qaado afar dinaar kii faqiirkaa uu dinaar ka qaado cumar binu khadaab ayaa sidaa samayn jiray badi imaamkuna dee wuxuu u tasarufayaa ama madaxweynuhu dadka muslimiinta ayuu u tagrifalayaa inuu u dadaalo oo sidii wax ugu heli lahaa inuu sameeyo waa shay laga maarmaana walow cuqidad biagtara haddii gaalada loo gunto caqdigaa dimada ayaa biagtara dinaar wax ka badan baa lagula heshiiyo oo loo guntay saddex inuu midkaa bixiyo ama afar midkii bayna bixiyo uma calimuun caqdiga dabadeed baa waxay ogaadeen jawaasa dinaarin in dinaar bannaan yahay oo jizyadu dinaar ay noqon karto oo dee lagu kordhiyey laazimahu maltazamuuhu waxay islaazimiyeen ee caqdiga ay ku galeen ayaa waajib ku ah masalan qofku hadduu shayga dee lala gaadho oo lacagtii suuqa laga siin jiray in ka badan laga siiyo dee hadal ma jiro marka tanna waxa ay islaazimiyeen caqdiga iyo heshiisku ku dhacay ayuun baa laga doonaya fa in abow hadday diidaan o ziyaadada ma bixinayna dinaarkaa diintii noogu shan baan idiin hayna fala saxo anama iyagu naaqidoona kuwa cahdigii iyo ballankii buriyey weeye marka waa in halkay ku aamin noqonayeen la gaadhsiiya walow aslama dimiyun hadduu islaamo ow maata ama u dhinto bacda siniina ukhida jizyatuhunna sanadaha jizyadooda waxaa laga qaadi min tarikati wuxuu ka tegey muqadamatan iyadoo lagu hormaraya cala alwasaaya dardaaranyaalkii wayusawaa waana la simi baynaha iyo wa bayna dayni aadamiyin waa la simi cala lmadhabi haddaan qaban ow fii khilaali sanatin ayuu dhintay ama islaamay faqistun baa waajibaya qayd wa fii qawlina laa shay waxba ma waajibayaan waxau sheekhu yidhi haddii uu islaamo mid dhimiya ayaa islaamay ama cahdigiiba wuu ka baxay amaa wuu dhintay waana sanada kadib dhowr sannadood intii jizyadii lagu lahaa ayuu islaamay ama dhintay ama masala cahdigiiba ka baxay waxa inu leeyahay dee waaris buu leeyahay cid dhaxlayso oo dee dhexalkiisa wada qaadanaysa oo istiqraaq ku samaynaysaana meesha way jiraan ukhida jizyatuhunna waa la qaadi sanadaha jizyadoodii min tarikatihi ayaa laga qaadi tarikadii uu ka tegey muqadamatan iyadoo laga hormar cala alwasaaya dhaxalka iyo dardaaranyaalkaba iyadoo laga hormarinayo sidii danyaalalka kalea ay ahaayeen wayusawaa baynaha wa bayna dayni aadamiyin cala almadhabi waxaana la simayaa jizyadaa iyo iyo dayntii aadamigu ku lahaa waa la simi oo masalan nin aadamiya ayaa lacag ku lahaa jizyadiina waa lagu lahaa masalan dad badan baa wax ku lahaa jizyadanna waa lagu lahaa maalkiina uma wada qaybsamayo maxaa markaa la samaynaya dee imaamku wuxuu ka mid noqonaya dadkaa quraamada ah ee daynta leh markaa wuu la qaybsano qoladaas unbu la qaybsane wixiisa marka horeba la goyn maayo ama fii khilaali sanatin sanad dhexdeed buu islaamay isagoon sana masalan lix bilood tegeen ayuu islaamay ama uu dhintay ama cahdigiiba uu ka baxay faqistun qayb kii tegey ayuunba waajibiyey lixdaa bilood macnaa nisfu dinaar haddii dinaar lagu leeshay nisfu dinaarkaasunbaa laga doonaya waa si ujrada oo kale masalan haddii dee qofku uu dhinto markuu muddo meeshii u kalaysi ku jiray dee haddaan waariskiisi meesha soo gelin qisigeedii ayuunba waajibayay wa fii qawlin laa shay-a qawlo wuxuu leeyahay waxbaba laga qaadi maayo mar hadduu sanad dhexdeed dhintayoo dee xawlka ayaa la fiirinaya sanadka oo mar hadduu dhintay dee waa dhacayaa wa tukhadu haddaba waa la qaadi jizyadii biihaanatin si oo sharafrida ayaa loo qaadi oo waa sidee fa yejlisu waa fadhiisanaya alaakidu ka qaadaya waa fadhiisanaya wayaquumu dhimiyu kaa dhimigiina waa istaagayaa wayudaadi'u ra'sahu madaxa ayuu soo foororin wayaxniyi dahrahu dhabarkana wuu soo laabi wayadacuhaa dabeedna wuxuu dhigayaa fi lmiisaani miisaankaa lagaga miisaamayay buu dhigayaa wayaqbidu alaakidu ka qaadayaana wuxuu qaban lixyatahu garhkiisa wayadribu dabeedna wuxuu ku dhufan lihzamatayhi halkaa camanka ayuu kasii feedhi wa kulluhuna mustaxabun waa mid la sunneeyey waqiila waxaa la waajibun weeye facala lawali qowlka hore haddaan qabanno lahu waxa u sugnaaday tawkiilu muslimin muslim inuu wakaasho biladaa'i bixinta waxawaalatun calayhi muslim inuu ku xawaaleeyana waa uu leeyahay waa in yadmunaha muslim inuu damaanana wuu leeyahay qultu waxaan idhi nawawi haddaanay haadihi lhay-a qaabkani baatilatun mid baatilan waxba ka jirin weeye wa dacwo istixbaabihaa sunanimadeeda sheegashadeedaaba ashaddu daran haddaan xagga gef wallahu aclam waxa uu sheekhu yidhi baaha jizyada la yidhaahdo waxaa looga qaadayaa ninkaa demigaasi oo ihaano iyo sharafrid ku jiro oo haddaba qaabkeedii waa kee qaabkeedii waxa weeyaan bu uhi fayajlisu akidu kaa muslimkee qaadaya isagu wuu fadhiisan wayaquumu dimiyu kaa dimigiina wuu sare joogsan markuu dabeedna sare joogsan wa yutaaiu ra'sahu madaxa ayuu soo foororinayaa wayaxnii dahrahu dhabarkana dee wuu soo laabiyo wuu soo qaansayn wayadacuhaa fi lmiisaani isagoo dabeedna saa isu qaansaynayo u foorara ayuu dabeedna soo dhigayaa miisaankii la saarayay kafadii miisaanka ayuu dhigayaa jizyadii uu bixinayay wayadacuhaa jizyadii fi lmiisaani miisaanka ayuu saaraya marka dabeedna isagoo saa usoo fooraro oo dee isu soo qaansaeyey oo usoo rukuucay wayaqbidu laakiduka ka qaadaya muslimkiina lixyatow garhka ayuu dabeedna qaban wayadribu dabeedna wuxuu ku dhufanayaa lihzamatayhi lihzimatayhi lihzimooyinku waxa weeye waa halkaa daamanka iyo markaa dhegta udhaxaysa halkaas weeye alaa dhegta hoosteeda ayuu dabeedna labada dhinacba kolba mid kaga sii dhufanayaa bay yidhahdeen oo feerkaasu kusii kicin waxay dhaheen xataa yud xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saakiruun iyagoo dulaysantaasi dee dulaynta macnaheedu waa noocaasi bay yidhahdeen oo waa in sidaa lagu sameeyaa weliba sheekh adraci la yidhaahiyo wuxuu yidhi wacaluna yaa caduwallahi addi xaq allahi baa loo sii raacin weliba markaa la feelayo cadowgi ilahi xaq ilahay bixi baa loonoosaa lagu sii kicin haddaba wuxuu sheeku uhi wakulluhu waxaanaan soo sheegnay dhammaantiin mustaxabun waa la suneeyo oo mid iska wanaagsan weeye saa in lagu sameeyo waqiila waajibun qiila wuxuu ley maya saa in la sameeyo waa waajib o dee sakaarkii iyo liidashadii aayaddu ay sheegaysay baa sidaasuu ku xasilaysay buu leeyahy haddaba facalal aweli qawlka hore eele waa iska sunna sidaa in lagu sameeya haddaynu ku soconno lahu waxa u sugnaaday dimiga tawkiilu muslimin biladaa inuu qof muslima idhaa iga bixi oo addiheedii u wakaashay ilan waxaan la qabashadan iyo qaabkani sunu iska ahaayo waa laga tegi karaaye in qof muslima idhaa iga soo bixi buu leeyahy waxawaalatun calayhi muslim inuu ku xawaalayo idhahda kaasaan idinku reeba ka qaatana waa banaanta waa an yadmanaha inuu muslim ka damaanana wuu leeyahay maxaa yeelay waxay leeyihin dee sakaarkani iyo dulinimadani waxay ku xasilaysaa maalkanu islaaziminayo axkaamtan islaamka ee aanu qabin u hoggaansan yahay dee dulinimo ka liidataa ma jirto laakiin haddaynu dhahno waa waajib in sidaa lagu sameeyaa dee muslim bixin uma wakaalan karo kumana xawili karo kamana damaani karo waayo dee muslimkii baan isaga lasoo foororin karaynoon gadh la qabanan oon la feedhaynino markaa dee muslim markaa waxaa laguma samayn karo lakin dimi kale dee wuu soo wakaalan karaa haddaba nawaawi baa ka daba yimi oo isagu dee ragga xagga naska uga dhawaayo dee aad garanaysaa oo in badanna madhabka ku khilaafay aynu halkaana ka fahmayno dee madhabku inaan muqadas ahayna wixii naska khilaafa dee in la tuurayo mid ay leeyihiin asxaabtii shaafici ay leeyihin waaba waajib ama waa mustaxab u isagu taagan yahayna baatil tahay marka waxaa la raacaya inuu naska yahay ayaynu halkaa ka fahmaynaa ama wixii aan nas ku sugnayn dee inaan lana sunnayn karin lana waajibin karin ayaynu halkaa ka fahmayna marka wuxuu yihi sheekhu haadihi waxa uu sheekhu yihi hadihi lhay-a qaabkani baatilatun mid baatila wey maxaa yeelay asal sunnaha kumada buu leeyahy axad min asalafina ma samaynin mar haddaynu taani wa dacwa istixbaabihi ashaddu khaطa'an dee sunanimadeeda sheegashadeeda ayaaba sii daran marka dee waajib baaba jiray waxay muqnigu qadarayaa uu leeyahay waxa weeye wa dacwa istixbaabihaa sunanimadeeda sheegashadeeda ashadu ka daran haddaan xagga afka min dacwa jawaasiha banaanideeda sheegashadeeda wa dacwa wujuubihaa waajibitaankeeda la sheeganayaana ashadu khadaan isaga kasii gef badan min dacwa istixbaabiha sunanimadeeda sheegashadeeda oo sidaas weeyaan bay wayustaxabu lilimaami imaamkii waxaa loo suneeyey idaa amkanahu markay u suurto gasho an yashrida calayhim inuu u shardiyo idaa sulixuu marka lagula heshiiyo fii beladihim beledkooda diyaafata man mid martigelintii inuu shardiyo ayuu leeyay yamuru bihim soo maro min almuslimiina dadka muslimiinta ah zaa'idan xaalu yahay mid ka dheerada calaa aqali jizyatin waqiila waxaa la yihi juzun minhaa jizyadana waa noqon karaa wa tujcalu waxaana la yeelayaa calaa haniyin iyo wa mutawasitinba waa la yeeli laa faqiirin lama yeelayo fil asaxi asax haddaan qabano waxa uu sheekhu yidhi waxaa loo suneeyey imaamkii marka ay u suurto gasho an yashrida calayhim gaalada inuu u shardiyo idaa sulicuu fii beledihim marka beledkoodii lagula heshiiyo beledkoodii inay deganaadaan oo ay halkoodii joogaan oo jizyadii lagaga qaada marka lagula heshiiyo waxaa imaamka u sunnaa inuu kula heshiiyo diyaafata man yamuru bihi min almuslimiin inuu yidhaahdo waxaa kaloo heshiisa mar haddaanu meeshiina idiin daynay oo aad degantihiin oo jizye bixinaysaan ciddii idin soo martee muslimiin ana inaa martigelisaan inaa martigelisaan ayaa shardi ah iyana inuu sidaa yidhahda waa bannaan maxaa bayhaqi sida uu warinayo niman rasuulku oo la suluxtamo ahlu ayla la odhan jiray saddex boqoloo dinaar uu kula suluxtamay oo saddex boqoloo nin ahaa ayaa wuxuu shardiyey cidda soo martay muslimiina inay martigeliyaan marka maslaxa daahira ayaana dadka muslimiinta dee ugu subogin kooda qanigaa iyo kooda faqiirkaa haddaba wayakuunu maa dukira waxaa la soo sheegay wuxuu noqon zaa'idan calaa aqali jizya jizyada intii ugu yarayd mid ka dheeraada oo dinaar baa jizyada ugu yaraayo oo wuu ka dheeraysin oo intan diyaafadu dheeraad bay ka noqon maxaa yele jizyadani dee waa wax la milkinayo diyaafaduna waa shay iska ibaaxa ah waqiila yajuusu minhaa qiilna wuxuu leeya way banaan tahay diyaafada iyo martigelinta in jizyada dinaarka aqal jizyada intaa ugu yarayd dinaarka un laga xisaabiyaana waa noqon kartaayo waa banaantao dee nimanka jizyun baa lagu leeyay wax kale laguma laha watujcalu waxaana la yeelayaa calaa aniyin wamutawasitin kii qanigaah odankaa iyo kii madaxaadkaa baa diyaafada loo shartay laa faqiirin fil asaxi kii aan isaga waxbaba haysanin kaa isaga cid martigeli la odhan maayo waa soo noqnoqonaysaa wuu ka caajizayaa wayadkuru wuxuu sheegayaa imaamku cadada diifaani kuwa la martigelinayo tirooda rijaalan lua kuwa lugaynay wa fursaanan iyo kuwa dee farasyada wata wajinsa acaami cuntada lagu martigelinayo waludmiyo waxay yidhahan looga dhigay waqadrahumaa labadaa qadarkood walikulli waaxidin kadaa mid walba intaas ayaa usugnaatay ba odhan wacalfa dawaabi daabooyinkood waxay cunayaan wamanzila diifaani kuwa martidii halkeey la gelinayo min kaniisatin iyo wafaatini maskanin guri intii ka dheeraad wa muqaamihim intay ku nagaanayaan walaa yujaawizuhu dhaafina maayo alaaata ayaamin saddex maalmoodna dhaafin maayo waxa uu sheekhu yidhi marka uu diyaafada iyo martigelinta u shardinayo waa inuu dadkay martigelinayaan tiradooda sheegaa kuwa markaa lugaynaya iyo kuwa fardaha wata farasku dee waa iska iska qaalib unbao cabiree dee wixii ay wataan ee masala hadday awr wataan iyo hadday wax kala wataanba wuu markaas u sheegayaa maxaa yeelay dee si aan munaasaca iyo dood iyo muran aanu imanon odhan waxaanu dhan annagana laguma heshiinin de waa in intay marti gelinayaan loo sheegaa hadday yidhahdaan anagu dad un baanu naloo shardiye dee dameerahan iyo fardahana wadataan anagu geeda uma hayno taa lafdeedana dee muran baa ka imanaya e markaa ka lugtaa hee soconaya iyo ka waxwata ee markaa isna calaf kale ka doonayo waxaasoo dhan waa in loo qadaraa wajinsa dacaami dee cuntada la siinayo iyo waludmi waxa loogu iidaamayo wa qadrahumaa iyo iidaanka iyo dacaamku qadarkooda waa in mid walba loo sheegaa oo masalan dee quudka ay cunaanka oo ka dhexdhexaadka ah ayuun baana looga dhigi walikulli waaxidin mid kastoo martiya kadaa intaasuu le intaasoo kimisa buu le intaas subagaa loogu daray intaasoo waxa yacni waa in la yidhahdaayo dee si aan laysu qabsanin de waa dadka aynu cadowga noo isu naxariisan mayno e marka waa in wax walba marka hore layska sii qadaraa walikulli waaxidin kadaa wa calfa dawaabi daabooyinka waxaa la calfinaya ayuu sheegi waxa la siinayo in geeda la siinayo in caws la doog la in caws la siinayo in galley la siinayo taana iyana waa laga sii wada hadla wamanzila diifaani kuwa martidii halkay gelayaan halkee la seexin min kaniisatin dee meesha ay wax ku caabudaan haddii la seexinayo wafaadini maskanan iyo haddii la yidhaha bal maqsinadiina wixii ka dheeraada ayaa seexinaysaa iyo haddii la yidhaha banaan baa loo goglayaa waa in iyadana la xuseebuu leeyahi on hadhowta la isku qabsanin wa muqaamihim inta ay la joogayaane ay martigelinta ku leeyihiin baa iyana la xusi wala yujaawizu dhaafina maayo muddo alaaata ayaam saddex maalmoodna waa inaan qofkii wax ka badan aanu joogin maxaa ilaha rasuulku wuxu uhi adiyaafatu alaaata ayaam martigelintu waa saddex maalmood oo dee saddex maalmood wixii ka badan dee qofka inaad dambaajisood si dul fadhidaa un ma habboona baa rasuulku yidhi walow qaala hadday yidhahdaan qoomun qolo nu-aaddi ljizyata biismi sadaqatin baanu ku bixinayn laa jizyatan ku bixin maayo falilimaami ijaabatuhum buu leeyay inuu ka yeelo idaa ra'aa markuu sidaasi u muuqato wayudacifu calayhim azakaata sekada wuu ku laban laabay fa min khamsati abciratin shantii neefe geela ashaataani laba neef buu ka qaaday wa khamsata casharana wa khamsatin wacishriina shan iyo labaatankii geel ahaana bintaa makhaadi laba qaalmoodoo laba jiro ayuu ka qaaday wa cishriina dinaaranna dinaarun buu ka qaaday wa mi-atay dirhamina casharatun buu ka qaaday iyo wa khumusulmucasharaat wixii cushurka laga bixin jirayna khumuskii ayaa laga qaaday waxa uu sheekhu leeyahay hadday qola yidhaahdaan gaalada ka midi kuwii jizyada loo guntayaba waxay dhaheen nu-addi ljizyata biismi sadaqa war annagu waxaan jizyadan aa sheegaysaan annaga gibir iyo jizye iyo waxaa noogu sheegay inaanu sadaqaanu bixinayna magaca sadaqa ayaanu ku bixinana naga qaad laa biismi jizya naga daaye falilimaami ijaabatuhum idaa ra'aa imaamkii wuxuu leeyahay markaa inuu ka ogolaado hadday sidaas u muuqato marka ihaanadiina waa ka dhacaysa iyo magacii jizyada iyo sadaqadii ka soo qaada baa la odhan qoladii xaggaa tahay maxaa yeelay bayhaqi ayaa wuxuu wariyey cumar bin khadaab ayaa qolo kiristaannimada qaadatay intaan rasuulkaba laga soo saarin oo carab ahayd oo tanuuq iyo nahri iyo binu taqlib lo odhan jiray ayuu ka dalbay jizyadii dabeedna way diideen waxay dhahay annagu carab baanu nahay kuwan cajamkan iyo waxaan kale anagu dee lama mid nihin oo waxay qoladaasi bixisa anagu ma bixinayno de haddaa wax naga doonaysaan sidaa idinku isaga qaadaane sekadiiya wax isaga ururisaan sidaas oo kale dee nooga qaada bay yidhahdeen dee dadka muslimiintaa duhro ayay u tahay oo way daahirinaysaa dee idinkuna ehlu duhro ma tihidine seebaa laydin odhan buy waar waxaa doonto adigu nagaga say doonto ha noqotee magacaasun nagaga qaad baylen laakin jizyaha nagaga qaadi cumarna waa diida wuxuu jizye waxaana idinkaga qaadi maayo dee nimankii baa waanu haddaba guuraynaayo nimankii reer ruum baanu haleelaynaaba dabeedna cumar ayaa sidaa kula suuxtay o yihi haddaba dee sadaqadii mar haddaanay sadaqa ahayn waa in laydinku laban laabaa ismi sadaqana laydinkaga qaadaya magaca jizya laydinkaga qaadidana laban laab ka ogolaado sidii bay ogolaadeen saxaabada cid ku khilaaftayna may jirin ba la yidhi o ijmaac ayay noqotay dabeed waxa u leeyahy haddaba yudacifu calayhim zakaat sekada wuu ku laban laabay shantii neefee geela ahaa ee neefka arigaa laga qaaday laba neef buu ka qaaday tobankii afar buu ka qaaday shan iyo tobankii lix buu ka qaaday labaatankii sideed buu ka qaaday shan iyo labaatankii neef ee geel ahaana wuxuu ka qaadayaa laba qaalmoodoo ee laba jira ah wa cishriina dinaaran labaatankii dinaar ee rubucu dinaarka ah nisfu dinaarka ah dinaaran buu ka qaaday wa mi-atay dirhamin labadii boqolee dirham ee khumuska ahayd ee shanta ahayd cashara ayuu ka qaadaya toban wa khumus lmucashiraat waxyaalihii mucasharaadka ahaa ee dee masalan timirtii waxaan leeyahay wixii mucasharaadka ahaa dhulka ka soo baxaya wixii sekada lahaa kii la waraabiyey qarash la-aan dee khumus baa laga qaaday kii macalmu-an la waraabiye nis nisfulcusriga markii hore laga qaadayeyna cusur baa laga qaadayaa kiisa tobnaad waa raashinkii walow wajaba hadday waajibaan bintaa makhaadib maca jubraanin bay waajiheen lam yudacif iljubraana ku labalaabi maayo filasa ee walow kaana hadduu anaa bacda nisaabi wixiisuwa nisaab barhkii lam yajib qistun ma waajibayo filasaari haddaan qabno uma almaakuudu kaa la qaadaya jizyatun wey oo falaa yukhadu la qaadi maayo min maali man laa jizyata caleyh qofki aan jizyada lagu lahayn maalkiisa laga qaadi maayo wuxuu sheekhu yidhi haddii ay gaalkii ku waajibaan sekada lagu labanlaabayey bintaa makhaadin maca jubraanin laba bintu mukhaado iyo jubraan baa ku waajibay masalan lix iyo soddon ayuu geeliisu ahaa maxaa laga doonaya laba bintu labuun baa laga doonaya labadii bintu labuun buu waayey markaa wuxuu doonay inuu laba binto makhaado bixiyo iyo jubraankiisa sidii sekadu ahayd jubraankuna wuxuu ahaa dee in laba neef o adhiya lagu daraama ayuu ahaa marka haddaba lagu labalaabi maayo buu leeyahy jubraankaasi laba neef oo ayuunbaa laga qaadaya labadii bintu mukhaada iyo laba neef baa laga qaadaya afar neef laga qaadi maayo sida saxe haddaan qabano si aan tadciifku dee aanu u badanayn iyo laalaabku waana qiyaaska si khilaafsan weeyaanoo sida nasku kusoo arooray ayuunbaa lagu bixinaya maxaa yeelay waxay leeyihin jubraanka dee marna qofku darajuu koru koraayo mid ka sarrayso masalan xiqo oo kale u bixiya isagaa qaadanayay marna hoos buu u degaayo isagaa wax raacinayay markaa marka laga qaadayo haddii la labanlaabo marka isaga loo celinayaan in la labanlaabay keenaysaa taasina wax jira maaha sidaa daraaddeed bay han lagu labanlaabi maayo walaw kaana bacda nisaabi haddaba wixiisiba waa nisaab barhkeeda waa boqol dirham buu haystaa labaatan ariya buu haystaa saddex geeluu haysta nisaabba uu ka yeeliya lam yajib qism qaybi ma waajib